deegaanada jubbaland waa mid ka mid a deegaanada leh dhulka hodanka ee wax soo saarka ku wanaagsan siba marka laga hadlayo daaqa xoolaha balse marar badan waxaa dhaco abaaro isdabajooga iyo weliba fatahado kuwaas oo saameyn ku reeba dadka xoololeyda loo yaqaana iyo weliba xoolahooda haddaba deegaanada dowlad goboleedka jubbaland waxaa ka jira iskaashtooyin soo saara calafka xoolaha iyo kuwo kaleeto oo keediyo cowska si marka ay abaaruhu dhacaan loogu baxsado maadaama aan la heli karin wakhtigaasi daaq ku filan dalka soomaaliya ayaa ka mid ah dalalka u nugul abaaraha waxaana wakhtiga abaaruhu ay dhacaan dadka soomaaliyeed ay wajahaan dhibaatooyin ay ka mid yihiin xoolihii oo ka laado iyo weliba dadkii xoolodhaqatada ahaa oo iyagu naftooda isdhaafiyo deeqdhishig waa mid ka mid ah guddoomiyaasha iskaashatooyinka ka jira deegaanada dowlad goboleedka jubbaland waxa uu ka warbixiyey cooska ay soo saaraan kambanigiisa iyo waxa uu ka bedeli karo nolosha xoololeyda iyo dadka xoolodhaqatada waxa ay xoolaha u baaba'aan waxaa weeye baadla-aanta weeye cawsla-aanta weeye qofkana abaarta uma dhinta ilaa neefkiisa uu dhinta markuu neefkiisa dhinta kadib ay dadka abaarta iyo dhibaatada ku haysaa marka cawskan waxaan laga faa'iiday oo aan horey loo aqoonin waxaan rajaynaynaa hadday abaar dhacdo ilaahay ma keeno cawska aan soo saarna inay xoolaha ay badbaadiyaan oo xoolahaas ay ku badbaadaan oo ay u dhimaanin abaar damba waxaa keentay markaan aragna xoolihii inay dhimanayaan dadkiina neefkiisan marka u dambe u dhinta qofkii uu dhimanaya yaa waxaan ku fakarnay inaan maadaama aan nahay beeraley xoololey inaan soo saarna calafkaas cawskan abuurkiisa inta badan wasaaradda yaa noo keentay kadibna qaar ka mid a xataa shakhsiyan annagu beerta shirkadda deegaan waxaan ka keennay gaarshis si kastaba ha ahaatee iskaashtooyinkan ka jira deegaanada dowlad goboleedka jubbaland waxay soo saaraan coos ama sidoo kaleeta calafka xoolaha oo wax badan ka beddeli doono nolosha dadka reer miyiga maadaama dadka reer miyiga ay noloshooda ku tiirsan tahay xoolaha xoolihiina ay u baahan yihiin coos ay jilaalka iyo wakhtiga adag ay wajahayaan kaga gudbaan calafkan xoolaha ay soo saaraan kambaniyadan iskaashatooyinka ayaa noqon doono kuwa si weyn looga faa'iidaysan doono wakhtiga ay dhacaan abaaraha